sayid cali dhuxul oo ka mid ah soomaalida ku nool dalka maraykanka ayaa ku geeriyooday waddankaasi kadib markii uu la kulmay shil gaari oo sababay isbeddelka cimilada iyo dabeeraha ka jira dalkaasi magaalada benesafil ee gobolka minnesota ayaana lagu aasay ninkan soomaaliga ah mid ka mid ah dadka soomaalida ah ee kasoo qaybgalay aaska ayaa ka hadlay sida ay wax u dhaceen isagoona ka tacsiideeyey geerida siciid cali dhuxul ilaahay ha u naxariisto walaalkeen saciid cali dhuxulow ilaahay qabriga ha u waasiciyo ilaahay maarta allahuma qfir lahu warxamhu waasic qabrah waadkhilhu midqala sidqin ya arxam araaximiin wajcalhu min ahli اljanah wabcathu maca annabiyiina wasidiiqiina washuhadaai wasaalixiin ilaahay horta walaalkeen ha u naxariisto waa walaal waddanka ku cusub oo turkiga wax kusoo bartay jaamacad ku dhameeyey hindiya tegey xaaskiisaa keentay muddo shan biloodu joogaa waddanka accidenti ayuu ku dhintay oo maarata weli aan la cadaynin exactly se wax u dhaceen aan weli la cadaynin laakiin inta hadda informationka ugu horreeya aan hayno waa in uu kaar accident uu ku dhinto walaalkeen asagoo shaqo ka soo baxay maalintii khamiista maantaan maarata iskugu nimid aaskiisii waa geeri naxdin leh waa walaal wax soo bartay waa injineer saciid cali duxulow dadka soomaalida ah ee ku nool wadamada reer galbeedka ayaa la kulmay shilalka gawaarida iyadoona ay ugu wacan tahay waddooyinka gawaarida oo calaamadaha laga buuxiyey